wacyigelin ma ogtahay inay jiraan meelo aad iska soo baari kartid ama iska tijaabin kartid cudurka caabuqa ee covid nineteen oo bilaash ah oo ay gobolka minnesota iyo dowladuba ay bixiyeen oon wax kharasha lagaa rabin si aad uga faa'iidaysato ood isku baarto haddii ay jiraan calaamadihii cudurka caabuqa ood isku aragto ama shaki uu kugu jiraba fadlan booqo meelaha ay gobolku u fureen in ay dadku iska tijaabiyaan ama iska baaraan arrintan waxay muhiim u tahay in la helo oo la ogaado qofku haddii uu qabo cudurka caabuqa in uu ka nasto uusan dadka dhex gelin sidoo kalena waxaa weli baraarujintiisa socotaa eh, talaalkii cudurka caabuqa ee covid 19ka qofkii aan qaadan inuu qaato waayo waxaan arkaynaa inuu cudurkii caabuqa weli kor usii kacayo xagga gobolka minnesota fariintan waxay ka timid waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxayna dadka ku baraarujinaysaa in talaalka la qaato sidoo kalena cudurka caabuqa la iska tijaabiyo haddii aad isku aragto calaamadihiisa